kitaab salaad marka qofkii xortaha saddex dalqadoodba ku qabaa xaaskiisa buu dhaha boobkiina laba xukunka marka la ego dalaaqa wayukrahu waxaa karaaha ah asalaaqu min gayri xaaja iyadoo wax dhibaato ahi keenin in la iska furo xaaskii waa karaahiyo maxaa yeelay dee bulshadii wuxuuna kusoo fakanaya laba qof oon meelaysnayn markuu sabab la-aan yahay waa waktiguu nebigu lahaa bqadulxalaal ila allahi asalaaq mar uu laakiin waajib yahayna way jirtaaba dalaaqulmowli ninkan dhaartay ee markaa xaaskiisii ka dhaartay afar bilood wax ka badan inaanu u tegayn dee marka afartii bilood dhammaadaan haddii uu u tegi waayo dee inuu furaa waa waajib wain cazamu alaaqa fa ina allaha samiicun calayh taasina waa mid mar uu fiican yahayna waa jirtaa oo waa marka dee ay zawjadiisu kayru cafiifa tahay eanu dhawrsoo aanay dhowrsoonayn ee uu ka shakiyo inay gobollaadkiiya waxaa ka qaado umatalin baa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam faqaal ina imra'atii laa taruddu ya salaam waxa ihi afadaydu mushkiladeedii waxay noqotay nin gacanta kusoo fiiqay waabi maysa gacantiisa oo haway awday kolkaasaa dabeedu nebigu ihi dalliqhaa dee iska fur buuhi haddaba faqaal inii uxibuha waa jecelahay buui dee laakiin faamsikhaa dee haddaba iska haysa bu xalilaada marka dee islaamku sidaasuu arkaya dalaaqa wathalaatu ashaddu saddex dalqadood in la furaa waabay kasii daran tahay iyada xagga karaahada oo dee ilaahay baa yidhi dalaaqu waa laba jeer adalaaqu marataan wa jamcuhaa saddexdii oo la isugu geeyo fii tuhrin waaxidin ashaddu tuhri keliya saddexdii oo la isugu geeyo ayaaba kasii daran mar keliya inuu wada furo waa karaahiya wey ulaa saddexdii baad iga tag way kasii darantay waa karaahiya xaaraantinimo gaadhsiisa oo nabiguna calayhi salaatu wasalaam de waa kii lahaa kitaabka ilaahay mayaa lagu c lagu ciyaaraya iyada oo aan idin dhex joogaba aana idinka tegin ma dhacayaa mise ma dhacayaan markuu dalqadihii isu geeyo amarkan dee fasaxan ilaahayna uu khilaafo adalaaq marataan waa dhacayaa horta dhe or saddexdaa dalqadoodu riday way dhacay mid baa laga soo qaadaya mise saddexda saasay ku soconaya koox culimaa baa sheegay in mid laga soo qaadayo sida ibnu taymiya ibnu qayim shawkani sancaan qolyahaas xadiidkii rukaanaanay markaa haystaan axaadiista nabiga kusoo aroortay saxiixa tilmaamaysa kaana dalaaqu fii cahdi rasuuli illah wa fii cahdi abibakr wasadra min khalaafati cumar yajcalu salaata waaxida waktigii nabigii abubakar iyo qaybtii hore ee cahdigii cumar saddexdaa mid laga yeeli jiray waktigii dambe dabeed cumar baa ku socodsiiyey sidaa cumar uu yeelay bay isku raacsayin afarta madhab markuu ninkuu afadiisa yidhaha saddexdii baa laga taga inay ka xaraantinimoobaysa xataa tankixa zawjan hayra jumhuur lculamaa saasay isku waafaqsan yihin afarta madhab baa ku jira jumhuur saxaaba baa ku jira qaarkoodna waxaaba yidhahdaan ee kol haddii cumar marku sidaa yidhi aan lagu diiday ijmaacu saxaaba bay noqota waxaa masaladaas si wanaagsan uga hadla xataa fuqahada shuraaxda mutawalka ale kaga fiican ninka la ydhaha shanqiid kitaabkiisan adwaa bayaan fi idaaxi qur'aani bilqur'aan oo masaladaa yaroo keliya saddex dalqadood markuu ninku furo halkaa adalaaqu marataani buu qabanaya ayuu kaga hadlaya afarta sabxadood marka sideed daliil buu ukeenayaa jumhuurka oo ay ku sheegayaan inuu soconayso oo aanay xalaal u noqonayn ilaa ay nin kale guursato qoladaana saddexdaa mid laga soo qaadayaana afar daliil buu keenaya afartaasu dabeetana bedelkooda ka wada jawaabaya marka isagu waxa uu de kolle shuyuukhdii waaweynee xijaazna waa ku jiray waxa uu ku tegayaa in sidaa jumhuurtu ay muctamad tahay calaa kulli xaal waa u baahan tahay in la iska ilaaliyo oo aan waxba lagu dadaalin oo axaadiidta laftigooda duruq fara badantu dee nin mukharija bu ahaa kusoo aroorinaya iyo riwaayo kala duwan oo fara badan iyo qaarkood oo aan ku cadday marka sida ugu wanaagsani waxa wey dee mar duruuf adagi keentay oo ama xaaq badan iyo ciyaal iyo waxaasi jiraan oo dabeetana labadii qof ay baahi fara badan isu qabatay duruuf adag un mooyaane ina la cadaysan baa iska fiican de sida markaa aada arkaysa masalada khilaafkeeda haddaba waxau ihi uma alaaqu calaa afsar madhabta shaaficiyadii markaa wadaadadu yidhahdaa waa raacnaayo waa ku dhaqannaayo laakiin marka masalada mar kale ay marayso halkaa wuxuuna iska qabsanayaan u culimada ah sheegaysa de in saddexda mid laga soo qaadayo oo de halkaasay ku fulin karayaan oo laga yaabaa in waa ku hirgelin dee qaalimaad keeni midi macnaha isagoo ka hadlaya inaanay waxba qaydahayn inuu halkaa kusii adkaysto uma alaaqu calaa aqsaan alaaqu waa qaybo suniyin wa bidciyin wa muxaramin wa khaalin can asunati walbidca mid suniya iyo mid bidciya labadaas u qaybsama iyo mid xaraam iyo mid laa walaa aan sunina ahayn bidcina ahayn isagaaba sheego waxau ihi fa ama suniy kii mubaax ahaa ee banaanaa suniga mubaax baa looga jeedaay fahuwa an yualiqa fii uhrin lam yujaamic fiih waa inuu afadii u tago uhri aanu ugu tegin oo iyadoo daahira waa inu kula oo duhrigaana aanu kula oona isku arag macnaha walbidciy lmuxaram ka bidciga ee xaraam tahayna an yualiqa fi lxayd waa inuu xaydkii ku furo iyadoo caadale diraaci wadin buu furay aw uhrin jaamacahaa fiih ama duhri uu ugu tegay buu ku furay waxa weeye ruuxii dumar ahayd haddii uu ku furo iyadiioo xaydle hadduu furo ama iyadiioo markaa duhrigaa uu ugu tegay hadduu furo hubintii lasii hubinayay iyo cidda dirsigii baa sii dheeraanaya xikmadda loo xaraamtilmiyey waxa weeye darab baa ugu jira afada iyo dhibaato oo ilaahay baa waxau uhi yaa ayuha nabiy idaa طallaqtum الnisaa faطalliquuhuna liciddatihin dumarkii markaa furtaan faطalliquuhuna fura licidatihina ay liibtidaa'i walishuruuci ciddatihina si ay toos ugu bilowda ciddadi laakiin marka noocan oo kale arrintu ay u dhacdo ee duhrigan uu ku jimaacayo ama caadada iyadoona uu furo intanay caadada leeda la tirin maayo waa ko duhriga ku xigana la tirin maayo xaydka ku xigana la tirin maayo duhriga dambe unbaa la tirinaya intaasoo wakti uma tirsanaa hadduu duhrigan uu ku jimaacay furan duhrigan iyo xaydka ku xiga midna la tirin maayo laakiin bilaa ciwadin bu haddii macal ciwad ay tahay kawan oo de macal ciwad waxa wey khulcigan soo socda iyadii baaba soo booday hebelkan dalqadii bay ka iibsatay iyadii caadale bay leedahay war qaado boqolkan kun oo iska kaybka istamarkaasi u dhiibay iyadiio caadale waayo iyadii baa ka raali batay inay ciddadii ku dheeraato iyadii lala cararaye loo dadaalaye layidhi fatalliquhuna liciddatihina baaba waxay leedahay u dheeraatee waynu isla rafaadnaye fisikayda dee markaa isagu qaxwiisi iska qaadana uu furi doona ama ha ku dheeraada ama ha ku raaya dilaaci wadintu xaggaasay ka socda fa idaa facala nudiba lahu markuu sidaa sameeya waxaa loo suneeyay an yuraajicaha inuu soo cesho hadduu caado ku furo ama iyadoo duhru ku jimacay waa inuu soo ceshadaa cabdillaahi bni cumar radia allahu canhu ayaa xaaskiisa furay iyadoo caadala kolkaasu dabeetana nabigu maqlay calayhi salaatu wasalaam markaasaa wuxuu ihi ha soo ceshado marhu falyuraajichaa amar ha ha soo ceshade marka halkaa waxaynu ka fahamnay xadiidka saxiixa in horta salaaqa bidcigii u dhacayo waa masala khilaafiya bayna alfuqahaa ma dhacaya tan muxarabka mise ma dhacaya ma u dhacaya waayo dee nebigu waxa uu leeyahy cabdillaahi soo ceshadhay maxaa la soo celiyaa de waa qof furantay haddaanay furmintoo sii haysa umuu idhaa markaa taasaa meesha ka cad marka dabeetana ay daahir noqoto ayuu ku furi karaa walbidciyulmuxaramkaasu ha wa ama alkhaali canhumaa ka aan la odhanayn waa bidciyo waa sunni midna fa talaaqu sakiirati walaayisa min alxaydi walxaamili wagayri madkuuli biha dadkan wey dumarka noocana marka la furo salaafo waa iska sunina maaha bidcina maaha midna laguma sifeeyo wax iska jaahiso talaaqu sagiira wal-aisati min alxayd marka la furo tuyar ama baa la furo islaan weyn oo dee ka quusatay dhiigga maxay ku ciddo tirsadaa mayaca ya bil ah ha dee saddex bilood una iska tira haa bilood ugu dhig wallaahi yacisa min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhuna halaathatu ashhur wallaahi lam yaxir oka iyaga waa saddex bilood dee kuwii la yidhi halaathatu quru ma aha sidaa darteed dee iyada mar layba wuxuuna ku ciddo tirsanaysaa bilo wax ku dheeraanayaa ma jiro tan kale iyadana xaamilada ana iyadana maxaa ahayd waa ulaat laxmaali ajalahuna an yadacna xamlahum waa inay umusho markaa wax ku dheeraanaya wax ka sokaysayada ma jiro idan markaa lama odhan karo waa suniya waa bidci midna dalaaqeedu waa iska laa walaa bala waxaa uu kuuri marka oo kale waqayr lmadkuuli biha si alla lama gurigelin dalaaqeeda waa suniya bidci midna la odhan maayo sababtuna maxay maxay ku ciddo tirsanaysaa iyada haddii u furo isagoo laba guri gelin ha waa kuwii ilaahay famaa lakum calayhina min ciddatin tactadduunaha fii suurati laxzaab waaya laakiin dee sida baabul cidda inoogu imanaysa markuu ka dhinto waa lagu leeya ciddada yaanu la guri gelin waa baabul cidda usku noqnoda haddaba halkaa man yaqacu calayha alaaq ayaa uu xusay halkana waxa uu ka hadlayaa maa yaqacu bihi alaaq waxa alaaqa uu ku dhaco bilishaara wa billafdi wa bilkitaaba wa bilkinaaya intaaba uu noqdaa bilishaara oo kii dee akrafka la odhan jiray ama dhagoolihii dee wuu ishaari un marka had iyo jeer dhagooluhu waa ka wax isku farafareeya oo marka uu leeyahay waan kukuntay ama waan mehersaday dee fartuu farta sudhaya labada farood bay isa sudhaya sidaasuu ishaaraasu bixinaya maad bashay saasuu leeyahy marka dabeetana uu leeyahy waan ku furayna aado salaam waa waa kala goonay markaa dee aflaawihii ama dhagoolihii kii aan hadli karayn waa ishaaradaas may noqonaysa haddii uu markaa lafdigana wuu ku keeni doonaa alfaad alaaq kitaaba iyadana jirto dee ugu soo qori karaa warqadii cidna ugu soo diri karaa waa ku sheegay shalay haddaba alfaad alaaq buu halkan ka hadlay walalfaad alatii yaqacu biha alaaq ereyada marka wax la furaya la isticmaalaa sariixun wa kinaaya waa qaar ku cad iyo qaar yar maladahaan kinaayada af soomaali yar maladahaan wey eraye maladahaan fa sariixu ereyga cad ee ku cad furida yaqacu bihi waa dhacaya sawaaun waa waa ku dhacaya dalaaq sawaaun nawaa bihi alaaqa am laa ama ha niyooda ama yuu niyooni ama ha niyooda ama yuu niyooni erayadaas hadduu isticmaalo soo socdee ku cad furida waa dhacaya oo lix qof baynu dhowr ka mida shalay soo qaadan addaahi waalsakraan waalmukrah waalhaazil waalmadhuush marka qofkan la yidhaahdo saddex dalaaqood ma dhacay saddexna u dhacay cinda aljumhuur qofka la dirqiyey iyo ka qaadibka is-ilowsan iyo ka madhuushka ah saddexdaa ma dhacayo qofka sakraanka ah iyo ka cadhaysan iyo ka dheeldheelayana dalaaqooda mu dhacay madhuush idhi ah waa kii naxay waa la gujiyo markaasun buu dabeedna dalqali kasoo booda ama wax kale dheeb u isiriyo markaasu dabeetana mukti ayuu ahaayo dalqad uxudhaa marka tan uu kuleeyahay nawaabihi alaaqa amlaa yaanu dalqadba u niyoon haba iska ciyaarayo isagoo la kaftamayo waan furnay habana wareerinime marka xadiidkii baa cuskanaya nabigu yihi salaatatun jidhuna jidun hadlhuna jid inkastoo ragga xadiidka mid wax laga sheegay haddana duruqdiisu marka la isu geeyo cinda takriij heer lagu daliishaday gaadhaysaa bay leeyihin aimatu takriij marka qolyaha qaarkood baa lamin ka dheelleelaya hadalkiisu ma dhacayo dalaaqiisu ma dhacayo sida malik iyo riwaaya can axmed oo kale sababtaa waxay leeyihin inama alacmaalu binniyaat baa lay waxaa kaloo ilahay wain cazamuu alaaqa fa ina allaha samiicun calim hadday go-aamiyaan manuu go-aamina u dheelleelaya laakiin waxaa laga yidhi nusuustaasi waa caam kan isagu ku taagan ele salaatatun jidduhuna jidun wahaadihuna jiduna waa khaas ka khaaska la tehgelinaya alkhaas muqadam cala alcam waay kan kale cadhadana ee cadhaysana dee isagana halkaa iska dhig may soo boodaan oo qaar uqiibsayayo yaro lacag qaadaya idhaado cadhana kugu eeg hal ku socon waxaa kusoo aroray xadiid baa jira laa alaaqa fi ilaaq ilaaqaasi baa aan lafdi ku cadahay ikraah baa lagu fasiray junuun baa lagu fasiray calaa lagu fasiray marka ixtimaalaad badan baa ku jira kuma cadda qadabka laftiisuna ama cadhadna waa sababta keentaba salaada an adigu shay lagu yidhi sababtii keenaysa kuma dhaco macnaheedu waa ma dhaco adigoo yidhi salaa kuma dhacay ka dhigan laakiin jumhuur waxaan leeyahay aimada qaarkood waxay u cudur saaraan qofku hadduu isfiilaka qabo oo markuu cadhoodo kooma u gelay dee kaasina waaba iska naadirba dadka nooca hadduu qofku markuu cadhoodo dhulka laga qaadayo waa wax naadira taas markaasoo kale yidhaha salaadkiisu ma dhacay laakiin isaga garanayo kule waa waayo mulaaxado kale hay taas waxa i walaa yaqacu kuma dhaca alaaqi bilkinaayati ilaa an yawiya bihi alaaq erayada malbahane alaaqi wax kalaba ixtimaala wuxuuna ku dhici karaa un marka la niyoodo walaakada sariixuna uma baahna niyo laakiin kinaayada niyo u baahan fasariix sariixi lafdu alaaqi walfiraaqi wasaraaxa saddexdaa eray marka mid kamida uu isticmaalo waa masaadirtii mushtaqaadkooda markuu isticmaalo ismigii faacil ismigii mafcuul ficilkii intaba markuu ficilkii maadi kii mudaaric inta o dhan markuu isticmaalo ile masderkan walmasder laslu wa ayu aslin wa minhu yastaaxi ishtiqaaqu lficil masderkana wada asla markaa mushtaqaada iyo masderkan kolkuu isticmaalo waa ka erayadaasi way ku cad yihiin qorin oo masalan dee qur-aanka kolkaad u noqoto waa erayada u isticmaalo xagga furinta watalliquuhuna faamsikuuhuna bimacruufin aw faariquuhuna fatacaalayna umatickuna wa usarixkun marka erayadan o dhan waxaad arkaysaa inay yihiin kuwa ku cadfuritaan faidaa qaala marka u dhahdo dallaqtuki waa mushtaqaadkii buu galay waan ku furay aw faaraqtuki ama waan ku sii daayay aw faraxtuki ama waan ku fasaxa aw amase daariqun iblaahi waa furan muallaqatu waa laga furay mufaaraqatu musaraxatu waxaan o dhan kolku isticmaalo ulliqat way fasaxda sawaabun nadaa bihi alaaqa am laa furid ha u niyooda hadduu doonanayo u niyooda maanaa ila waa eraya ku caday walkinaayaatu erayada kinaayada la ydhaha xagga furida la isticmaalo markaa kinaayo waxaa loogu tilmaamaya yaxtamil taxtamilu hadihi kalimaat bialaaqi wagayri furid iyo wax kale u isticmaalo awa ku suroobi karaa qawluhu anti khaliyatun buu ku yihi anti khaliya saarus baa tahay ama janis baad leedahay dee way iska suuroobaysaa nin khaliya baad tahay guur baad ka maran tahay blaayoy waa fadiisiibu la hadlay iyo dee uur baad ka maran tahay al baad ka marsana aw amase beriyatun aw batatun beriya ama bata waa maqtuuca wey ad go-aanta baa-in mid dheeraatay baa tahay xaraam xaraam baad iga tahay buui blaayo xaraam baad iga tahay ictadi cidatir istabrii baraximkaaga huri naqanaci iga hagoogo ajnabi baad noqotee ilxaqi biahlik reerkiini haleer siduu afadu furayaba nebigu ku yihi xabluki calaa qaaribiki tunku kuugu laaban yahay xadhigaaga wanaxwu dalik iyo erayada wixii lamida marka erayadani waa iska maldahan yihiin oo dee dalaaqna way aqbali karaan qayrkiina way aqbali karaan sidaas darteed kolka uu u niyoodo dalaaq ayun bay furid noqonaya aw mase qaala waxau ihi ana minki daaliqu waan kaa furan heblaayo dee iyadaa la odhan jiray isaga laftiisii baa yidhi waan kaa furanahay waan kaa furanahay maxaad ula jeedin baa laleeyahy hadduu idhaahdo dalaaq run bay noqonaysa macnaa wuu cakis waad iga furan tahay halkii buu ka odhan lahaa ayuu yidhi waa waan kaa furahay aw fawada alaaqa ilayha ama dalqadii buu u dhigay oo ui laabkaa kubadii kuusoo garaacgaranaya faqaalad markaasaa waxay tidhi anta aaliqu adigu dee waad furan tahay ba saasay saasay ugu jawaabtay kol haddii dee bahashii anigu aan yeeshay ba adigaa kii la qabay waad furan markaa tan iyo tii uu yidhi waan kaa furnahay baa isku mid ah dalqadii iyada loo jeedin jiray oo ama isagu isu jeediyey ama iyadu ay u jeedisay isaga waaya aw mase qiila lahu waxaa la yidhi alaka zawjatun war miyaad afa lahayd qaala markaasaa waxau ihi laa maligi tanina waa kinaayo waxay had iyo jeer ka dhacdaa kuwa doonaya islaan kale inay miyaraystaan ama daansanaya markaa wadaxaajoodka hore markay ku jiraan ee uu isleeyahy malaa soo xerogeli baa dabeedna uu ereygan isticmaali karaa miyaad xaas hore ahayd maya maligi buu leeyay kolka dambe odhanaya beenina tii hore ahda urina waa tani marka marka dee kol haddii aanu niyo ka ahayn maxaas melihidaasi dee ay ka ahayd u been ma furmayso aw kataba lasoo dalacd ama wuxuu u qoray furid ereygaa furid markaa qur-aanku sidiisaba kinaayaadku ku jira isagu ereyada niyada u baha marka haddii aanay niyo ka ahayn markan uu warqada usoo garaacayo uu ujeeday ku aamusay hadalkeedii baa batay warqadii sidaasun bay farabadaysoo mid shaabadaysan buu udhiibayba markaasu dabeedna yidhi dee ku yaray hadalka wataas ya waad furantay buu qoray laakin dee muu niyooda waa qoraal aan lafti lahayn hadduu idhaahdo heblaay heer way furanta qoraalna ku sameeya dee iyada afbaa lahaya ee muu ku dhawaaqin dee kumuu dhawaaqin oo teebunba ku garaaca ama gacanta ya ama mid buu ihi qor laakin dee muu eray mu odhan faidaa nawaa markuu niyoodo bijamiici dalika dalaaq intaasoo dhan dalaaq markuu niyoodo waqaca u dhacay waa kinaayada macnaheedaa sidaas waaya wain lam yawin lam yaqac xataa furid u niyoon waxaan aynu soo sheegnoo dhan ma dhacay wain qiila lahu haddii lagu idhaahdo dallaqta adallaqta imra'atak hal miyaad furtay islaanta faqaala u idhaahdo nacam tulliqat ee inay furanto ma laga soo qaado tan iyo tii hore xaas miyaad leedahay waa kala baab tani waxa weeye miyaad furtay markaa nacamta axrufu ljawaab bay ka socotaa nacamta markaa jawaabtuna wuxuunay taallaa halkii su-aasha waa isagoo yidhi dallaq nacam dallaqtuhaa dallaqtuhaa unbay halkeedii nacamtani taalla markaa tani way ka culus tahay tii hore xaas marigi way ka duwantahay yaad afadii furtay haa buu iska yidhi socotayba isagu wuxuu lahaa iska cadhaysiyey ama geeli iska kaciyey intaasay ku rumooda waidaa qaala markau idhaahdo anti daaliqu waad furantay wanawaa bihi imikana wuxuu u galay xaggii cadadka cadadka iyo waa kala kaar ku dhawaaq oo cadadka laftiisii dee waa inuu ama wax dhiyoodaa ama wax ku dhawaaqaa ilaan marka uu sidiisaba waad furantahay yidhahdo mid unbaa laga soo qaadaa waad furantahay hadduu idhahdo mid unbay noqotay laakiin xaggii cadadku u galay waidaa qaala markuu idhahdo anti daaliqu waad furantay oo nawaabihi uu ula jeedo iqaaca dalqatayn aw halaaa laba inuu rido ama saddex waqac maa nawa wixii uu niyooday baa markaa dhacaya ee ay ku hoos maray marka su-aala ugu keeno imtixaan hal yaqacu aalaaqu lmalfuud ayuhumaa yaqac aalaaqu lmalfuudu walmanwiy alaaqii la niyooday iyo kii uu qofku ku dhawaaqay iyamaa dhacay bedel wuxuu ihi saddex baad iga ti labana uu jeeday ama labaad iga saddexna uu jeeday kamanwigaa unba dhacayo inama alacmaal biniyaat waqaca maa nawa wakada sidoo kale waxaa alfaad aalaaq erayadii dalaaq oo dhan sariixuhaa wa kinaayaat wa kinaayatuhaa intaasi waa isku wada macnaha kolka uu cadad niyoodo cadadku niyoodo unbaa dhacay haduu yihi ilxaqii biahliki markuu lahaa hadduu saddexun niyooday hado tala soco duu laba niyooday markaa sariixii iyo kinaayadii kolkuu ku dhawaaqo maxaad niyootay baa laleeyahay dalqadahana ma mid baad ujeeda ma labaad ujeeda in isagii laweydiiyey wayna daafo dalaaqa haddaba markii hore islaantan uu wada furayay imikana jees jeesku ku daro qeyb kamida buu furay wain adaafa dalaaqa hadduu tiiriyo ilaa bacdin badh min abcaadiha jirhkeeda ka mid a jirhkeeda qeyb ka mida buu sheegay in furan yahi midhu qaala waxau hi nisfuki daaliqun daluqa dalqatan waaxida hiblaayo barhkaabaa furan barhkaa ayaa furan dee meesha waxaa ka dhacaysa un barh iyada ka mid ah iyo masdalqada inay isku halaabaan waynu dee la xisaabtamaynaa mo marka waxaa la leeyahay nusdalqadina ma dhacde nuskii kalena wuu iska raacaya kuu garanay adigu waxaad ujeeday inaad nuskeed furay nuska kalena aan furnayn waayo markaa dalqad nuskeed waad riday sooma haa qaybtii kalena way raacday diinta kuma jirta nusdalqadi dalqadu baa ku jirta markaa mid bay ka furanta wakadaa sidoo kale waxaa idaa qaala markau idhaahda anti daalibu nisfa dalqa dalqad barkeed baad furanta warkii kalena wuu jiidanaya markaa arrimo odhan kala hahay aw rubuca dalqat daluqa dalqa macnaha hadduu rubuc sheega iyo haddii uu sheega nus kol hadduu dalqad jus ka mida sheego inta kalena way salaaynaysaa way raacaysa waidaa qaala markau idhaahdo ansi daaliqu fasaar iska yar adagii saasalaaq wuxuu u baahan yahay fiiro badan inaad aada ugu fiirsato oo ilaa waxna waa masaa'il goor dhow uma akrisanaysid dee wacdi yar iyo waxaas oo axkaam iyo qawaaniin wey nidaam marka waa in masaa'ilkii qofku uu wada xafidaa sidii faraaidka oo kale oo ereyadii la kala duduwaa axaadiistu in koobanba ka sheegta tafriicaadka fiqigaaba marka dambe laga yar dhexelaya hadallada dadkan caamada isweydaala way iswaafaqsiin balaanaysa kan fuqahadu dhigeen iyo kan faraha badan ay tirinaya kolka dee wixii inuu qofku qaybo oo aada diraaseeyay ubaahanta markuu ka jawaabi karo waidaa qaala markuu idhahdo anti daaliqu halaa saddex baad furantay ilaa dalqatan daluqa dalqatayn saddex baad furantay bui midh mooyaane labu baad ee dhaca maxana halkanina baab listinaa waa alistinaa fi alaaq istinihii dalaaqa dhex dhacay baab listinaa haddaad naxwada akrisatay wax jira ayuu ahaa mustathnaa mustathnaa minhu adawaat listinaa alistinaa وحكم الاستثناء مركا حكم الاستثناء في الطلاق أنه نافذ وجاري لكن ده شروط أولها سيدو نحوالها وشروط أولها راح يسكون دوين إيهين ومتصلها وغير مستقلقها وحنعا هلك أنه آد بيسكون دوين مركا أبنو الهبلايو صدح بعض فرين آه مدمو يعني أما وحاولي صدح بعض فرين مدمو يعني معناه لبو بلعي أما وحاولي أنت طالق الثلاث ilaa dalqatayn labu la soo haro kulle xad jeclaada daluqa dalqat dee midhun baa dhacay markuu saddex tuuray ee uu laba la soo haray dee waa loo kala jaraya midhun baa ka dhacay waayo aw halaaan ilaa halaaan buu anti daaliqu halaaan ilaa halaaan saddex baanu ku furnay saddex mooyaane daluqat halaaan saddex baa dhacay macnaha istinaha had iyo jeer goorta u ansaxaya mustanaha dambe waa inaanu mustaqriq ahayn ka hore inaanu hafinayn laakiin hadduu ka hore hafinayo ama uu leegyahay ama uu ka badan yahay mul qaadaala waa laga takhalusaya hadalka qaybta hore baa la qaadanaya markii u yihi anti daaliqu halaaan ilaa halaaan kaanahu qaala anti daaliqu halaaan halaatada dambe umaynu iskiisad marinayna salaamintaasay kugu joogaysa ad uxaqiiqaysa waayo shuruudiisa waxaa ka mid ahaa in uu yahay midaan ishafinin waxaa kaloo shuruudda ku jira inuu mutasil yahay oo uu isku xidhiirsan yahay mutasilkanina waa kii kayru naxwig ahaa istisnaa mutasilka ahaa iyo ka munqatici xagga naxwada dee baab gaaray ahaan min xays jinsi ba ahaa labada isku jinsigina waxay ahayd mutasil labada kale jinsigana munqatic ba ahaa haddaba waxaa looga jeeda halkan mutasilka waa inay isku dhow yihiin oo markuu dhahdo anta daaliq talaata waa inuu ku xidhiidhiya ilaa dalqatayn laakiin koobshahay sacaba hadduu dhaha ilaa dalqatayn male waxa weeyaan waa tii horunbaa socota halkana waxa u galay altanjiizu waatacliiqu fi alaaq dalaaqii ama munajasa ama mucallaqa dalaaqu marna wuxuu noqdaa munajas mid go-an oo waxba lagu xidhin waad furan tahay oo kale ama mid wuxuu noqdaa mid mucallaqa oo wax lagu xidho waxaay waxaas markay sidaa noqdaan waxaasi markuu yimaado hebel markuu doono waa mucalladkaas labadaba wuu noqdaa wain qaala hadduu idhaahdo anti daaliqun in shaa allah ilaahay hadduu doono waad furantay buy aw in lam yasha ilaa ama haddii aanu ilaahay doonin waad furan tahay wakadaa sidoo kale waxaa anti daaliqun waad furantay ilaa an yashaa allah haddii aanu ilaahay doonin lam tadluq ma furmayso waxba dhici maayaan sababtuna waxay tahay dee miyaynu garan karay inuu ilaahay doonayo inaanu doonin ee ma garan karayo waxa uu ku xidhay calaa shayin lam yuclam shay aan la ogaanba karay hadduu ilaahay doono iyo haddii aanu ilaahay doonin kolkaa iyada dee ma furmayso in shaa allah wayajuuzu waxaa iska banaan tacliiqu alaaqi calaa shuruud furidii in shuruud lagu xidho way iska banaan sifaat wakti meel intaba wain callaqahu calaa shardi hadduu shardi ku xidho wa wujida daalika shard shardigaana la helo daluqa dee way furun dalaaqani waa mucallaq bishard waa dalaaq maca shardi iyo dalaaq bilaa shardi ale markaa shardigu tixgelintiisuu leeyahay laga haka dulboodi hadduu ninkani dalqada wax ku xidho markaasaa dabeetana wuxuu u galay sifa shuruudana kuu sheegayana waa sifo sifuu ku xidhay ama wakti buu ku xidhay ama meel buu ku xidhay waa shar faidaa qaala marka uu idhaahda in xiqti ha faidaa qaala lizawjatihi bay ku habbooneyd in horreysiiye in xiqti haddii aada haysto fa anti daal waad furanta daluqat way furmi doontaa bimujaradi ru'yati dam dhiiga aragtidiisay ku furmaysa yan waa sifate ilaa waa xaaid bay noqonaysa markaa wuxu hi heblaayo markaad heshow halkaasumaad furanta yaan kaaga keenin bay dee odhan haday doon marka sifadaa iyada ah markii la helaun bay furmaysa laakin dalqadii ma dhacayso faidaa qaalat marka ay tidhaahdo xitu dee waan arkay fakadadahaa markaasuu beeniyo yihi ma jiro falqawlu qawluhaa maca yamiiniha abal dhaaban baa la odhan doonaa in adag ila murmi un kari mayne qasadka hadiyo jeer iyo dhaarta waxaa laga isticmaalaa qabca linizaac si muranku u yaraado bal haddaba murankan aynu iska soo gebagabayne bal ku dhaara inaad aragta wain qaala hadduu yidhaahda in xibti fadaratuki daari haddaad heblaaya aragti taan kula qabaa furan haa daradu ila waa dangaladeedii dangaladaadaa furan gurtii aan kula qabay haddaad adugu aragtay aragtidan aynu sheegaynaa hadda qof maaha waa dhiiggii wey damki waxa uhi heblaaye marka aada adiga damka kaa iman doono aada aragto tii lagula qabay shardiga ku xidhan waa kaasoo way furantay waa furay fa qaalat markaasaa waxay tihi xibtu dee waabaan arkay fakadabahaa markaasuu beeniyey falqawlu qawl isagaa la odhanayaa ku dhaara inaanay arag walam tutalliq walam tatluq dara la qabayna ma furmayso a macnaha dhaarteedani kolkii hore iyo imika way kala baydhay waayo kolkii hore dee fii xaqihaabay ay dhaarta iyaday wax u sugaysa oo sidaasaa loo marinayay laakiin imika dee dhaartani cid kalay saameynaysa oo afadaa kalay saameynaysa markaa way adag tahay inaynu dhaartan qofkani uu dhaartay qof kale ku hirgelino ama aynu wax ku weydiino waa eyru maqsuudtaas ma hagagsa dariiqa aan saxnaynay sidaa darteed baa isaga loogu soo celiyay aragtidiina iyada tusaysaa dhaarkiina isaga loo soo celiyay liannahaa laa tusadaqu fii xaqi gayriha cid kale looma rumaynayo wain qaala hadduu idhaahda in kharajti haddii aada baxda heblaayo ilaa biidni anoo ku fasaxa mooyaan fa anti taaliq waad furantay wareerkaagii baa batay shawal baa aroos baa tegaysaa ciyaalkii waa dayacan yihiin filib xidh baan kugu sameeyey anigoo kufasaxa mooyaane waa furanta uma adina lahaa fi lkhuruuj marata mar buu ufasaxo wuxu bal soco fa kharajat kolkii bay baxday koo uma kharajat bacda dalik mar danbay iska baxday bilaa idnin lam tatluq furmi mayso oo markii hore dee waa ka fasaxay ugu horreyntii ay baxaysa laakiin kolalkan dambe idan u baahan mayso macnaa wuxuu bilaabay inuu kala guro macaanidii xuruufta marka ereygan uu isticmaalay waa in in kharaj marka intu tikraar ma keento tikraar iyo noqnoqon sida kulamaaba u keento xagga carabiga waa ma keenayso marka haddaad sidaa yeesho mar keliya unbay ku rumoobay dee haddii heblaaiyo bilaa-ida aada baxdo waad furan tahay mar dambu dabeetana yidhi iska bax sidii bay ku baxay mar dambe haddana bilaa-idan baxday markaa dambe ma ku dhacayo dabqade waayo dee intii baad hal mar unbay eraygii inaabaan tikraar keenay noqnoqon wain qaala hadduu idhaahdo mata waa zamankii tanina zamankii waktigii baynu marayna mataa waqaca calayki alaaqii marka dalqadayda kugu dhacda fa anti aaliqun qablahu alaaa markaa ka hor baabaad saddex sii furnaysay uma qaala bacda dalika intaa kadib baa waxau ihi anti aaliqu waad furanta daluqat lmunajad faqad kan imikun baa dhacay munajadka ah laakiin kii mucawad ahaa ee saddexdaa ma dhacay waxau ihi heblaayo marka aan ku furo horteed baabaad saddexdii furan ladaa meesha jira idi waa kan mucallaqa ah ee saddexda ah oo uu deldelay waxa uu ku xidhan yahay ka munajaska ah ee isaguna xidhmi doona marka iyadoo uu yidhi marka aan ku furo horteedba saddex furanta ayuu dabeetana la hadlay waxa i waad furanta marka dee waad furantahaydan iyo kii ku xidhnaa maxaa la kala yeelaya waxay noqonaysaa kii hore un inaanu dhicin kan dambe waad furan tahay inau dhaco sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay haddii aynu nidhaahno kaa hore ee mucallaqa ah ee saddexda abaa dhacay haddaynu dhahdo hadda halkaa cilladaa ufiirsa kan dambea meel waayaya oo dee ruux saddexdiiba la furay kan dambe uu yidhi heblaayoy waad furanta meel heli maayo maala haddii uu yidhi marka aan kufuro horteedba saddex sii furnay oo aad tidhaahda kaa saddexda lasii furay baa socday dee markuu kaasi socdo kan dambe ee munajaskii meel heli maayo hadduu kan dambe ee munajaskii meel heli waayana kii ku xidhnaa ee saddexduna meel heli maayo idan laf iyo dawraan baa ka dhacay oo isdaba wareegaya oo markuu kaa hore dhici waayo kan dambea dhacay idan markaa waynu iska daynaynaa kaa hore oo kan dambubaa la qaadanaya sababtuna waxay ta dee haddii kaa mucallaqa la idhaahdo us uu dhacay dee saddexda ayay furmaysa hadday saddex furantana ogabay dee maxal umaaha balaata oo iyadii ma suuroobaysa in la furada qof aan waxbaba u harinba wey ya laysat maxallan lialaaq meel la furaba maaha sidaa darteed kan munajaska iyuu inaga aafoobina kanun bayna ku mitinayna kan dambe ee munajiskun baa lagu mitinaya kaa horena wax ka soo qaad male waayo ya in baynu dhaafnay miya wain qaala mataa waqaca calayki alaaqi faanti aaliqu ala faanti aaliqu qablahu alaaa uma qaala bacda dalika anti aaliqu aluqat lmunajada faqat intaa ma ya ya way soo socotaa taas ha kulama wain qaala hadduu idhaahdo horta taa iyada sidaa ku daa munajadkii baa dhacaya eg waxay la mid tahay baabufaraid baa waxaynu kusoo maraynay dawriya tasalsul markuu imanayo in laga takhalusayo baatilki masaladee dheer bay iska lahayd oo nin baa soo qiray ina noo yidhi kana aabahay baa dhala walaalkee baa dhalay marka inankaas haddii uu dhaxlo dee iqraarkiisi baa meesha ka baxaya oo qofkan dee wax soo qiraya waa inuu yahay waaris xaay haddii iqraarkii meesha uu ka baxana inankii waxba dhali maayo idan markaas waa sien saa kusoo martay inankii nasabkiisu ma sugnaanaya waxbama dhaxlay oo dawrkaasaa manceeya oo maanic taasi sidaasay iyaa sahmi weydana waad soo celi erayada tikraarta iyo noqnoqodka keenu mid kamida kaasiy waxau wain qaala hadduu ihahdo kullamaa kharajt mar kastood baxda bui eblaayo ilaa biidni anag fasaxa mooyaane fa anti aalib waad furanta kol kastood fasax la-aan ku baxdo waad furanta fa biayi maratin kharajat mar kastay baxdo biqayri idnihi daluqat way furmaysa de saddex jeer marka furuuj samayso umaba banaano xataa tankixa zawjan hayra hase ugu dhaqaaqay iyaduma marka seeri kahayn ama ha doortasho ama ha isku yarayso waayo kullamaa mar kastoo kol hadii la yidhi tikraar bay keentaa kullamaa noqnoqod bay keenay waman callaqa qofka ku xidha dalaaqi bificli nafsihi buu ku xidhay ficli nafsi haddaan waxaa sameeya xaalka furahu fafacala naasiya isagoo isiloogsan buu falay aw mukrah ama isagoo la darkiyay buu falay lam yaqac ma dhacayo haddaan sigaar dambeca way wareeriyey oo waa iga furan xelahay furan xelahay furan waa waa sawjati taaliqo xelahayna soomaalida waxay u yaqaana xaalka dabeetna wuu qeejiyey isagoo isilowsa ama mid ogaa xogtiisa bahaw ku qasbayo inta isla dul taagay waxba ma furmayaan rafiica umati alkhataw wanisyaanu walmustakriyu calay wain callaqa bificli kayri qof kale ficilkiibuu ku xidhay hadaba qof kale ficilkiibuu iskaga xidhay sabqadii afadiis mithlu in dakala zaydun addaara hebel hadduu gurigaa galo faanti taaliqu waad furan tahay ya waa tan fadakalahaa markaasuu galay hebelku sheegay qabla cilmihi bitacliiq isagoon ogaaneyn in dalqaday ku xidhan aw bacdahu ama bacda alcilmi buu galay daakiran lahu isagoo xusuus aw naasiyan ama ilowsa wa kaana kayra mubaalin midaan u aabayeelayn buu ahaa bixintii dhaarashada oo kale ku dhaar taluqat way furmaysaa intan oo masalada mid mid usoo qabo waxau ihi ninkaa hebel maanta kadib hadduu waxaa sameeyo dadku buu aflagaadeeyaa oo nagu soo jeedinaya maanta kadib hadduu waxaa sameeyo jalahay furan ya ama gurigaa hadduu maanta kadib igu yimaado jalahay furan ya faanti taal sid iyadii kula hadlay waad furan tahay kiibaa dabeetana isagoon ogeyn in meeshan deebtalaa lagu xidhay ayuu meeshii ugu yimid ya way furmaysa laakiin shardi baa ku xidhano waa haddii qofkani qayru mubaali u ahaa kanuu dalqadda ku xidhay u ogaa inaan u aabayeelayn oo daydayn dalqadna uu iskaga xidha teekiina markaasu daf iska yidi markaa waxay noqonaysaa inay furanta waayo dee haddii awrkaaga awr waalaad ku xidhiiso wax wanaagsan inaanay ka soo baxin wada nin aan u aaba yeelayn buu dalaaq iskaga xidha markaa haddii uu sameeyo waxaa isagaa isagoon ogeynba in dalaaq lagu xidhay iyaanu ogaanin bakani way ka furmaysa ila kayr mubaali bu ah inaan u aaba yeelay bu ah oo aan waxba u turay oo intaasi waxaa macnaheedu wey wa in callaqa bificli kayri mithlu in dakala zaydun addaara waa ficlu kayri mo hebel hadduu gurigaa galo dib hadduu u taga halkaa fa anti daaliq heblaayo waa sulan tahay fadakalahaa hebelkiibaa gurigii galay qabla cilmihi bitacliiq isagoon ogaaninba in lagu xidhay dalqab intaa waxaad raacsataa wa kaana kayra mubaalin bixintihi ninkan meesha loo diidan yahayna uma aaba yeelaya dhaartiisa xintigan uu kuu sheegaya waa dalqada ila waa dhaaruniyade waa xalkun fi alaaq waatay soomaalidu bay idhahdaan afadiibu ku dhaartay bay dhahda xalkiibu ku dhaartay marka kol haddii qofkani aanu aaba yeelayn dhaartiisaa dalqad dalqadna uu iskaga xidhay iyaanu ogaanin bay lagu xidhay way furmaysaa marka horeu dee jarka xoorka ninkan waa mid aw bacdahu bacda alcilm wuxuu ogaaday in dalqadi ku xidhan ficilkiisa daakiran lahu waanu xusuusan yahay aw naasiyan ama uu ilowsan yahay wa kaana kayra mubaalin umana aaba yeelaya bixinta aluqad markaana markaana way furmi doonta laba jeeraba markaas hada salaam marka qabla bacdahooda waxay noqonaysaa kolkeena qabla cilmihi ba laakiin imika waa bacdo bacda cilmihi bitacliim wuu og yahay inuu hebel ku dhaarto ku xidhay oo uhi ninkaasi gaarigaa dib hadduu ukaxeeyo xaaskaa iga furan isagoo taa og oo weliba aan ilowsanayna xusuusan amaba ilowsan ayuu ficilkii sameeyey umanu aaba yeelay dee muxuu iskaga xidhaya marka hore adigu calaa kulli xaal waxay isugu soo ururaysa ninka dalqadda afadiisa ku xidhan inaanu aaba yeelay markuu ficilkaa sameeyo qofkaas dee way ka furi waayo marka hore ayuu dee dalqadii jar ka tuuray ila waxaa lagu dhaartaa dee qofka kuu dhawraya soomaaliduba xelaha had iyo jeer waxay ku xidh- markaa xelaayo furan u odhanaya oo maruu golaabsamaya oo uu ogyahay raggaa ka agdhoway in aanay waxaa eh, ku jebinaya ayuu ogyahay caawa haddii la guuro xelahayn intaasaa xelaygayna haddii caawa la guuraba odhanaya markaasaa dabeetana la odhanaya war dee hebel baa dhactee naga daaya amaba mid baaba islaantiibu dilayaaba markaasuu dabeedna odhanaya intaasaa xelaygayna haddii la igu yimaado haddee dilmadaanu dhaarta dalqadii odhanaya anu daaya intay furmi lahayd ka soo goe iska daaya marka waxa weeyaan wuxuu ogyahay qofkan in loo aadayeed wain caliba bitacliiqi hadda tacliiqii buu ogaa fadakala naasiya isagaiyo markaa ilowsarbuu gala wahwa kanina miman yubaari bixinti qofku aabayeela ayuu ahaa lam tudluq furmi mayso nin buu ku xidhay isagu u aabayeelayo saaxiibkii oo macnaha dhibaata ay ka soo gaadhayso markuu ninka xaasku ka furmo hebel hebel haddii aad tahay oo gaadhigaa dib aad u kaxayso ilaahay furan hebelkaa isaga waa mubaal ninka sawqadiisa wuu aabayeelaya tixgelinaya oo ka raya inay dhacdo hebelkiiba isagoo isilowsa gaadhiga saaro kasheey ma furmayso markaa ya laakiin kaa hore way furmaysa farqi baa jira wain calima bitacliiqi fadakala naasiya in dalqadu ay ku xidhan tahay buu ogaa kaxaynta gaadhiga markaasu isagoo islowsan kaxeeyey miman yubaali bixintihina wuu ahaa qof u aaba yeelaya oo dee la shaqaynaya lartad lama furmay laakiin maxay ku furmaysa hadduu ogaan u kaxeeyo dee hadduu ogaan u kaxeeya miman yubaalina uu ahaa markaa way furmaysa saas uu kala qaaday masaladaas dadka dalaaqa lagu xidhayo ama lagu dhaaranayo labadan baa loo kala qaadaya oo marna waxa ay la furmi la aday dee nooca maa tacaddi yar baa ku jira marna tacaddi weyn waana xuquuqdii ay days ku lahayn dadka muslimiinta xadiid ku sugnaa idaa qudima calayhi laabaro markuu qofka muslimkaa walaalkii ku dhaafo wuu u sabafalaa oo dhaafka kuma fashiliye waadda heberkalaad u dhaaftay aanu dayna buu dhaafo waay wain qaala hadduu idhaahdo in dakalti daara meeshaad haddaad gasho fa anti daaliqu yaa waad furantay uma baanat minhu markaasay ka baayintay way kala go-een iyadii oo uu furay imaa bidalqatin bay ku baayintay aw bisalaatin bay ku baayintay uma tazawajaha wuu soo guursaday uma dakalat idaara bay gashay lam tadluq ma furmayso ninkani xaaskan buu furay oo waxa uu ku xidhay kolka hore salaad mucallaq uu sameeyey waxa uhi iblaayi haddii gurigaa gasho caynkaasay tahay waa furan tahay kolkaasay dabeedna kala tegeen ciddadiina way baxdoo way dhammaatay dib bay iska soo guursadeen hadda waa iyadoo weli gelinba guri dib bay iska soo guursadeenoo guurkaa dambe intii ay isku qabeen bay gashay furmi mayso maxaa sababtu tahay dee kolkii uu lahaa haddii aada gurigaa gasho macnaha inta caqdigani jiro buu shardigani khuseynaya markaa shardiga laftiisa inuu caqdiga markaa jiro u khuseynayo oo aanu caqdi walba khuseynayn buu halkana ku sheegay oo kolkan uu yihi in dakalti daara waa caqdiga dhexdiisa sidaa darteed haddii intay kala go-een kadib markay isku soo noqdaan ay meeshii ficilkii samayso ee iyada ma keenaya buu leeyay macnaha lirtifaaci nikaax aladi xasala fiihi tacliiqu bilbaynuuna nikaaxii hore ayaa meesha ka baxay ee shardigu markaa dhexdiisa u dhacay markaa masaa'il kooba buuna sheegay isagu salaad iska soo wuriyo dee dhowr safxadood baa uu ilaha afar safxadood buu ku sheegay minhaajka laakiin aada uga warramaya dalaqa baabu dalaqa baxsi dheer ka samaynaya fasmud fi lkhulci halkana khulcigiibuu ku sheegaya khulciga diinta islaamka ayaa u fasaxday ruuxii dumarka ahay masel dee ninkii dalqadii baa u hayaa oo isagu marka uu doono dee furi karaa iyadiina haddaba haddii ay ninkii ku dhibaato mudato ama ay dee iskaba nacdo xalkeedu wuxuu noqonaya dee wuxuu noqonaya ina inay khulci samayso oo saabit ibnu qays xaaskiisa sidii ka dhaca daafada ayay ka eegtay iyo isagoo maalin la soo socda roomne markaa waxay aragtay inuu ka ugu madow ee ugu gaaban ee ugu foordhiya iyadoo dabeetna taasi markaa qalbigeedii mugleysku wax ku tuuray nabiga ufatay calayhi salaatu wasalaam waxay tii ninkaa islaamnima ku ceebayn maayo diinka ku ceebayn maayo walaakin akrahu lkufra fi lislaam in islaamnimadaydu ay dhaawacanto oo de aan isku dambaqanno ayaan ka yaabeen naqrib kolkaasuu saabit ku u sheegay markaa nabigu yihi dee afadan isla dabcado dee beer weyn baa siiyey buu yihi oo iga dhaqaal meelaha beertiisii maad u celin buu ninka haabaysi beertii meelka ahayd bay ayuu u celin ayay u celisay uu qaatay dabeed naftii buu kusii daayay marka culimadu waxaa isku qabtaan ay ka warramaan miyay bannaan tahay meherkii wax ka badan in lagu khulciyo mise waxa lagu khulcin karaa sida xadiidkaaba dee ku cad meherkii un iyo wax la-eg kolka sidee aayadduba ay sheegayso falaa junaaxa calayhima fii ma iftadat bih aayadda ilaahay waxa uli wax dembi ma kala haysta labadoodi wixii maalahe ay isku furato marka ma fii maftadat bihi cumuum bay muujinay meelkii wuu ka yaraan karaa wuu la egaan karaa wuu ka badan karaa kulceg hadduu adduunku xidho adduunku meelkii wuu ka badan karaa sida maalaasi ba ay faydeen xadiidkuna dee ma aansiin wax ziyaadaah ee wuxuuna ku dhameeyey meelkii buu nebigu qadiyada ku dhameeyey sidaa darteed haddii ninkani adduun badan iyadii uu ka xidho oo u dhaa ilaa intaa keenta ku furi maayo dee intii way isku iibsan kartaa marka taasuu kuxusaya u ka warramaya waxa uu kolka yidhi yasixu lkhulc dee waxaan kaga duwan yahay masal alaaqii kale wuxuu kaga duwan yahay isagu soo rajciyeysi male kol hadday dalqadeedii iibsatay oo jeebka ku ridatay ima suuroobaysa inuu idhahda raajactuha xagugu soo ceshan dootan ay kala socdeen haddii raajactuha ay suuroobaysa dee qaarka kolba ku noqnoqon lahaa kolba ku noqon lahaa waay yasixu waxaa ansaxaya alkhulcu miman yasixu alaaqu qofkii wax furi karaya ayaa waxna khulci kara oo afadii ku xidhi kara adduunka wayukrahu waa la karaahaystay alaaqan khulciga ilaa fii xaalayni laba jeer mooyaane axaduhumaa labadaa midkood an yakhaafaa waa inay cabsadaan aw axaduhumaa ama midkood baa wuxuu ka cabsaday anlaa yuqiima xuduud allah xadkii ilaahay inay oogi kari waayaan maadaama cala zawjiya kala isqaba oo lafdigii aayaddu soo qaatee waxay uu ka baqeen mid kamida labadooda ama labadoodiiba ay ka baqeen inay isku dhacdhacaan oo ay isku dambaabaan oo xuquuqdoodii fuli weydo xaqii u ahaa iyo kii ay lahaydba markaasoo kale dee waxaa iska banaan inay iyadi tidhaahdo war adduun intaa leedaas siiye mali furi ama isaga udhaahilaayo intaas keenoo dabeednaa ku furo marna wa iska dhici karaa wahaani midka labaadna an yaxlifa bialaaq athalaat alaaqi saddexdaabu ku dhaaf calaa tarki ficli shay shay ka tegidii ayuu ku dhaafay maxtaaja ilaa ficli shaygan inuu sameeyaa buu u baahan fa yuqaalicuhaa khulci buu samaynaya uma yatazawajuhaa intaa kadib buu guursanaya uma intaa uu guursaday kadib buu yafcalu lmaxluufa caleyh kii uu ku dhaafay samaynaya fainahu laa yaqacu caleyhi ma dhacayo aalaaqu halaaa ma dhacayo kamaa sababto sidii noo soo hormaray markan dambena waa mid iska iska qiiqeynaysa oo dalqadihii saddexda ahaa laga furanay waayo marka madaabta aad maraysa waxaad ogsoonaantaa hadduu idhaha saddexdii baa laga furan inay u dhammaadeen oo waxba aanay u harin ila waati aynu soo sheegnay afartuba inay taa isku raaceen asxaab almadaahib arbaca kolka wuxuu ihi masel ninkan isaga hargeysa haddaan taga xaaska saddexdayga furan hargeysaduna de waa meel u shaqa taga meel oo ka maarmaya maaha marka wuxuu doonay inuu balislaanta furideediina maareeyo magaaladii hantao wuxuu yeelayaa khulci baa la faysiinaya oo wuxuu leeyahay khulcibuu samaynaya intuu khulcigaa sameeyo ayuu dabeednaa dib loogu mehelinaya intaa kadib buu magaaladii tegay markaa magaalo tegidani nikaaxii hore may dhex dhicin nikaax dambay dhex dhaca waay wuxuu leeyahay bal kun shilin haddaad haddaad la kalayna hal dalqad baad furan tahay markaasay dabeedna kunkii u kaay way furan kolkaa ma suuroobaysa inuu soo ceshanaaye ogow oo dee umay lahayn markaa waxa ugu imanaya weligii iyo dadkii mas-uuliyiinteeda baa u imanaya markaasaa loo mehelinaya nikaaxan jadiidan oo waa kan dee kule uma yatazawajuha uma yuraajicaha mu oran waayo kulcigu muraajaca male sidaa darteed waa loo mehelinaya meher cusub ayaa loo mehelinaya ya ما يدري يسقي ولا يسقي هو حلعة تذبحنا لا نسقي معي اه زين سيدي يقول عشان كلا يقول لك انا نكاح جديد كلا ما يترى markaa dabeedna waa loo meherinayaa marka kolka dambe loo meheriyo ayuu dabeedna magaaladiis ka tegi karaya markaan magaalo tegiddan saddexda ku xidhnaayeen saddexda dalqadood ku xidhnaayeen kolkan dambe wax dhacayaa ma jiro waayo saddexda wuxuuna duqeynaya waataynu halka hore kamaa sababa waataynu halka hore kusoo marnay shardiga wuxuu huseynaya maxay nikaaxii hore huseynaya nikaaxii horena waxaynu ku jarnay maxay hulci ayaynu ku jarnay marka kolkan daruuradu ay timina xulciga waa la samayn karaa kolkaa xuquuqu sawjiya lagu xadgudbayana xulciga waa la samayn karaa labadaa xaalo mooye inta kale xulciga waa karaahiyo isagoo halkan iska fadhiya markuu islaantii xaqeedii fuli kari waayo ay tidhaahdo dee waar ama ifur ama xaqaygii ii fuli inuu ku xidho lacag oo idhaahdo haddaad doonaysa inaad ismaarayso macno kalaad wadata annagaa lacag intaa la arkaya inuu idhaahdo dee taasi waa karaahiyo waa karaahiyo wey labadan xaalo midna ma aha markaa qulcigu goorta uu jaais noqon karo waa labadaa jeer marka xuquuqdii sawjiga ahay meel ay kaga dhacayaan labadii qof ee ay fulin kari waayaan iyo marka dee qadiyadu ay noocaan ku dhacdo ee uu ka cararayo dalqadahan saddexdaas inay ka dhacaan wathani midka labaad an yaxlifa bialaaqi alaat saddexdii dalqadood buu ku dhaartay calaa tarki ficli shay shay samayntii ayuu ka dhaartay misal magaalada inaanan tegin taasoo kale inaanan yeelin uma yaxtaaju ilaa ficl waana shay u baahan yahi ama shay cunistii baa ku dhaartay fa yukhaalicuhaa hulci buu samaynaya dalqaduu ka iibsanaya uma yastawajuha markaas soo mehersanaya uma yafcalu lmaxruufa caleyh shay ku dhaartay buu samaynaya fa inahu laa yaqacu calayhi aalaaqu halaa alaaqi halaa saddexdaa ma dhacayo kamaa sababa hakuu kusoo loo maray sheekana kamaadayati baa ku qaran ardaygana kamaa sababa wuxuu kusoo sheegay macnaa halkaa hore haddii uu intuu shardi ku xidho dabeetana furo oo intii uu soo mehersaday isku soo noqdeen kadib shardigii ay samayso ama isaguba uu sameeyo dee inaan shardigani soconayn maadaama nikaax isbedelay ayuu kabaa sabaqad halkaa hore kugu soo sheegay baaba dalaaqa dhexdiisa waktiga intaasu ku dhamaaday wallahu aclam